SBS Radio.
soomaalidu waxay ku mamahdaa geedba dhaxaankiisas dhalaa micnihiisa waxaan kaaga wadaa bersembio xaanshooyinkan animalihi ninkii ilaahay godos ku jiraa godos gale adoogay wey ilaa u naxariisto marka taasaa dhalisi inaan anigana sii aruuriyi leh ma dhow waqtigaas hadda xaanshadii kutusayoo kale kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo koogii dagaalkii lamaad waay marka saasaa igu dhalisa anigana inaan wixii arkaba meel iska dhigo joornaal ha ahaado misawir ha ahaado meelaan iska dhigaa anina maxaa kuugu muhiimsan hadda alaabtan faraha badan ee arkaydisay maxaa qalbigaaga ama niyadaada waxyaalaha adaad u jeceshahay maxaa ka mid a wallaahi ani adoogay oo ciidan ahay adeerkay oo ciidan ahay adeerkay oo kale ciidan ahay oo hadda toronto ku nool dad badan waay marka waaba jeclay ani niyadeedaasbu jeclay hadda kuleejadan aan ku sheegayo kuleejadan kuleeja military ferrari waan ku dhahay tum saddex sano ilaa tum sideed sana la geeyaa waa lii geeya ani kuleejadaas laakiin calafkeyga mayna waxa calafka ayana ma cunaysid laakiin intii nasiib u yeelati waa ka qayb galan
waa gartay marka markaa soo xasuusatid eh, markaa soo koraysay waddankii xasuusaha kuugu dheer oo aa ugu jeceshahay maxaa ka mid a wallaahi beledkeygaan jeclahay lama huraan cooska jiilaan nin la arka beledkiisa waa jecelyahay ani aadaan u jeclahay haddii jeclayna waxaan masuubilaynay ah kuwaan masuubilayn saa ujeedid meeqaan waxaan suubiye lacagan geliyo ani kambani miyi waxaan aa ujeedid bees waay maraayada wadankan halka maraaya qaali waay waa aad saad ogtahay beesaan kasoo bixiyaa waxaan dhan waa soo gaday sitigan aada maxaa ku haboon geedkan masiwirkan maxaa ku haboon hadda saad arkaysid em, presidentka soomaaliya farmaajo kaasaan geliyey macnaa beesaan geliyo naftigeyga jeceylaan u qabo waay makasino barsembiga hadda waxaan ku sheegaa ciidankan oo aabahey ka mid ahay xiisaanliya horta walaa magacoodba xiisaanliya la lahaa shan qof oo maxameda ku jirta wallaahi shantaas magacoodaan rabaa inaan kuu sheego horta ii sheeg Ah.
maxamed siyaad bar waa kasee maxamed abshir muuse waa kasee maxamed ibraahim liiqliqat waa taqaanaa maxamed khamiis nin la lahayo maxamed sheekh cumar oo ani aabahey ah shan maxamed oo fili halkaa ciidanay ku wada jireen ciidankaasi ka mid ahaayeen aabe hadda waa soo ordeen waa soo ordeen goday galeen dadna waa kaas balooni ahaana ugu dheelooyen beledkaas marka saas waaye ilaahay waxaan ka tuugeynaa subxaana watacaala oo adduunkan uu abuuri inas xaqi ilaahay tuso soomaaliya waa jecelnaa beledkan waa rabnaa wax bayaan ka dhaqanay haddii rabtidu wasiirna ma rabno ambaashatoor ma ka rabno bisa kamaanaas laa baas dadka oo socda oo meeshaas degan leh inaan ahaadno waa aragta adduunka nin la arko horaa loo socdaa soomaalina contrario gadaalay u socotaaba waa gadaalay u noqdoysaa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay xaqa tuso dadka aan ilaahay ka rajaynaynaa marka ma waxay kaa tahay inaad taariikhdii soomaaliya dadku dib u xasuustaan inay Eh.
xafidaan may kaa tahay iyo inaad dadka u sheegtid soomaaliya siday ahaan jirtay bersembio haa hadda masawirkaasito xagga ku yaalo lixdamaadkii waay oo iyo kontomaydi miyaa mooga ninkaas usha dhiigooya oo gamaayo makase waxaa la dhahaa magaciisi cabdikaahi allah khamiiska khamiisaan raaci jirnay ofiija gabarna la tegi jirnay waa la soo naqi jirnay waa ninkaas hadda ada arkaysa hadhowta inaan kutusaan rabaa ehe macnaa nin ciidan kale oo hadda wax la tusooyo eh, magaciisa hadda adi s b s aa tahay s b s kii soomaaliya rabaa inaan ku tuso isagana waa kaa xaggiis ku yaala idaacaddii raadiyo muqdisho way raacsaneed wasaaraddii filimada waa taas xagga ku taala ilaahu afkee been karab ciidankii oo ahay eh, magaciisi booliiska iyo militariga waa kuwaas hadda masawiradaas dhan aad arkaysid gobolooyinka hal hal inaan ku tusaan rabaa insha allahu tacaala xataa warqad oo meeshan ku jirto ee magaciisi hotel curuba markii la dhisayay waa kaas xaggiis igu yaalaa wallahi hal hal aan soo aruuriye hal hal aan soo aruuriye waqtigaas ilaa hadda adduunya ma ma hadda maya waa yaalaa waa kaas waa gartay waddanka goorma kuugu dambeysa adig aniga siddeetan iyo siddeed yaa ugu dambeeyey ma ku nool mar dambe mar kaleba mugu dhaqanay eseloo yaa loo tegaa haddii tagtidba meel oo- mala- meel la gal karaba malaa lagu leeyahay nin la arka waa cabsido waay nafsadaada qaali waaye baaba nin jecel male inuu meel xun isku tuuro Ah, maxaa intuu joognaa jeceelaan nahay jecel hadda fiiri calankaanan samayn waa kana boqol calan hadda fiiri kan sidaa arkaysid australia waa fiiri australia waa sidaa arkaysid fiiri taag australia waa mujadido australia waa australia waana soo dhaweysi soomaali badanay soo dhaweysi waa kana waa ku noolnahay waa caboona waa waa cunoona haye caafimaadayna siisi waxbarasha ilmaha noo siisi alxamdulilah shaqayna siisi wax dhibna maku qabno marka xaq xaqay u leeyihiin inaan aan taageerno dowladda australia iyo shacabkeeda
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.